shil diyaaradeed ayaa ka dhacay dhabaha diyaaradda ee magaalada ceelwaaq kadib markii ay kusoo qaldantay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta diyaaraddan ayaa siday shan iyo soddon qof kana timid magaalada nairobi ee dalka kenya sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ma jirin wax khasaare ah oo ka dhashay shilkaasi diyaaradeed marka laga reebo waxyeello soo gaartay diyaaradda waxaana loo daadgureeyay dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa dhanka dalka kenya gaar ahaan deegaanka ceelqaalo oo markii hore ay diyaaradda ku wajahnayd wasiirka warfaafinta ee jubbaland saleebaan maxamed maxmuud ayaa arrimaha diyaaraddan uga warramay wariyaha v o e da ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad degmada ceelwaq saaka abaariyay laba saac iyo rubi diyaarad ka timid nairobi salaadkeedu waxaa u soctay mandera county iyo degmada ceelwaq yaa waxay kusoo qaldantay garoonka degmada ceelwaq soomaaliya garoonkii oo in muddo xirnaa oo dhagaxaan iyo waxyaalaha maxaa tiraada ay ku daadsanhayeen bay kusoo degtay markay kusoo degtay kadib waxaa wax ka gaareen labada baal ay ku duudaysay galab baalka midig yaa maxaa tiraahdaa jajabay kadib shidaalkiina wuu ka daatay wax dad wax ku noqda ma jirin soddon iyo shan qof oo rakaabala saarnaa waa laga soo badbaadiyey nabad bay ugu soo degeen gudoomiyaha degmada heelwaq baan la hadlay ibraahim xuseen aadan waktiga shilkaas uu dhacay wuxuu ii sheegay in rakaabku saarnaa saarnaa maxaatiraha soddon iyo shanta qof ay si badqaba ay ugu soo degeen kadibna ay gaari saareen oo dhinac kenya u gudbiyeen ma garan waa gartay marka garoonka maxaa keenay in diyaaraddu ay shil ku gashay maadaama garoonku uu ahaa mid diyaarsan oo diyaaraduhu ay ku degi jireen xilliyadii hore in muddaha garoonka sida loo hagaajiyey garoonka degmada ceelwaq weli wax diyaarad ah diyaaradda ugu horreysay oo tijaabada ahayd baa ku degtay kadib maxaa tiraahdaa dhinaca amni darteed dhinaca amniga darteed ya maxaa tiraha diyaaradahu aysan saysan ku degin sidaas laaligeed garoonkanu mid in muddo aysan diyaaradahu ku degin ba yahay baylot ayaa qaldamay saddex salaad ba ahaata maxaa tiraha dhinaca kenya mid maalinta arbacadii ku aada tahay maanta oo arbaca ah iyuu kusoo degay garoonkii maxaa tiraahdaa jihadii buu garan waayey labada ceelwaaqna waxay isu jiraan sagaal kilomitir sidaas laaligeed wuu ku qaldoomay maxaa tiraahdaa ninkii bayloodka ahaabaa maxaa tiraahdaa ku qaldoomay sidaasuu kusoo degay si sidaasay diyaaradda kusoo degtay ma garan
cilada garoonka uu leeyahay maxaad noo u sheegi kartaa oo keentay diyaaraddan inay kusoo dhacdo garoonka kenya iyo ceelwaaq kenya ceelwaaq soomaaliya sidaad la socotidba waxay isu jiraan sagaal kilomitir inta ugu badanna maxaa tiraahdaa hawada inta ugu badan badabeel daid baa jirta inuu ku qaldamay baa laga yaabaa garoonka ceelwaaqna siyaasadaha jira iyo xaaladaha jira darteed iyo dhinaca amniga darteed in muddaha maysan ku degin maxaa tiraahdaa diyaarad wax la yidhaahdo maysan ku degin waa diyaaradaas waxay u socotay sidaan kuu sheegayba waxay u socotay mandera county degmada maxaa tiraahdaa ceelwaq
wasiir warar baa maalmahan soo baxaya oo sheegaya in arrimo siyaasadeed oo xaaladda gobolka gedo ku saabsan jubbaland iyo dowladda federaalk maadaama khilaaf arrimaha gobolka gedo uu ka jiray in garoonku u xirnaa taa maxaa ka jira
taasu garoonku gobolka gedo xaaladeeda waa mid laga dheregsan yahay oo ismaandhaaf dhinaca siyaasadeed inay jirto qof walbana wuu og yahay garoonkaas wuxuu xiran yahay dhinaca amni ceelwaq soomaaliya waxaa jooga ciidamada amisom ciidamada maxaa tiraahdaa dowladda jubbaland ee daraawiishtani way joogaan in muddaa maxaa tiraahdaa waad la socotaa siyaasada dhinaceeda ka socota ciidan dowladda gobolka gedo luuq doolow garbahare luuq luuq doolow iyo maxaa tiraha dalad hawl de arrimaha maxaa tiraahdaa kinaanka siyaasada waa taas mid jirtaan la qarin karin laakiin garoonka ceelwaq wuxuu iga xiran yahay mar hore waxaa ka socotay shaqo meelihii maxaa tiraha laga hagaajiyey qaarkeed baa cilad laga sheegay meelihii laga hagaajinayay kaba marna dhinaca siyaasadana ma garan waa tahay ugu dambayntii marka maadaama ceelwaaq ay meel xuduuda ku taalo maxaa jubbaland uga qorshaysan si garoonkaasi dib u habeen loogu sameeyo
garoonka markaan hadda safar shaqo ku tagay degmada ceelwaq ee kasoo noqday madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam waan ka wada hadalay arrinta degmada ceelwaq in garoonkaasi maxaa tiraahda ha kabtiro waxyaalaha ka dhimana loo dayaa loo la dayactiro waxaa ka maqan meeshii v i b dadka ku degi lahaayeen maxaa tiraha suuligii faytinkii waxyaalo fara badan baan ka maqanaa ayaa ka maqnaa mar hore waxaan ka dalbanay hayada maxaa tiraahdaa samafal hay-adaha samafalka maxaa tiraha hawshaas shaqada ku lahaa kadib markaan nimidna madaxweynaha waxaan u sheegnay in dadweynuhu ay baahi u qabaan in garoonkaas la isticmaalo xaaladaha jirana dad badan oo xanuunsan oo raba inay safar ku tagaan dhinaca muqdisho iyo maxaa tiraha soomaaliinteeda kale arrimahaas oo dhan baan u sheegnay marka waxaa laga fursawayo ota waxaa waye dhinaca amniga naftirkeed maxaa tirahda in la sameeyo xaalada garoonkaas iyo ciidamo in la dejiyo iyo xaaladahaas iyo maxaa tirahda ayaan rabnay inan maxaa tirahda la hagaajiyo nimanka maxaa tirahda duulista hawada muqdishona iyaguna waxaa waaye baan baa saareen baan bay saareen in garoonkaas aan lagu degi karin in injineer loo diri waxyaalahaas taasoo siyaasadda ay salka ku hayso madaxweynuhu wuxuu ballantaxay in garoonkaas maxaa tirahda wixii ka dhiman doono muddo dhowna maxaa tirahdaa shacabka loo furi doono insha allahu maxaa tir xaaladaha siyaasadeedna cakiradna maxaa tirahdaa waa la socotaa arrimaha doorashooyinka iyo xaaladaha jirana waa garan kartaa marka mar dhow in maxaa tirahdaa garoonkaas wixii ka dhiman loo hagaajin doono dixmadana loo furi doona rajo ka qabna ma garan kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee jubbaland salebaan maxamed maxmuud oo u warramayey wariyaha v o e da ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad